markaana bariga dhexe dowladaha ruushka iyo sacuudiga ayaa khamiistii kala saxiixday heshiis dhinaca hubka ah oo mooska ay uga iibinayso gantaalada nidaamka difaaca cirka dhigeeda riyaad arrintan ayaa imaanaysa xilli maraykanka iyo sacuudiga ay dhowaan kala saxiixdeen heshiis dhinaca hubka ah oo ku kacaya shan iyo toban bilyan oo dollar xeldheerayaasha bariga dhexe ayaa rumaysan in heshiiska dowladaha ruushka iyo sacuudiga uu saameyn ku yeelan karo mandiqada bariga dhexe warbixintan waxaa qaahire kasoo diray waryaheena xuseen zaxnuuni boqor salmaanka dalkaasi sacuudi arabiya ayaa ammaanay heshiisyada kala duwan oo dowladdiisa ay la saxiixatay dowladda ruushka boqorka dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale muujiyey rajada uu ka qabo in ruushka qayb uu ka noqdo himilada boqortooyada sacuudi arabiya ee sannadda labada kun iyo soddonka waxaa naga go-an inaan horay u sii riixno xoojinta xiriirka aan la leenahay dowladda ruushka si aan u gaarno heer intaan ka wanaagsan ayuu yidhi boqorka dalkaasi sacuudi arabiya mar uu shalay kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda ruushka hadalladan ayaa imaanaya xili maalintii khamiista madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo boqorka sacuudi arabiya ay saxiixeen heshiisyo kala duwan oo iskaashi ah oo ay yeelanayaan labada dowladooda heshiisyada ay kala saxiixdeen xukuumadaha moscow iyo riyaad ayaa ku jira dhinacyada isgaarsiinta tiknolojiyada saliidda iyo dhinaca hubka kuwaasoo ay ku kacayaan balaayiin dollarka maraykanka ah haddaba sheekh ciidiid abuukar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey qodobada ugu muhiimsan heshiisyada ay kala saxiixdeen dowladaha ruushka iyo sacuudi arabiya runtii aniga waxay la tahay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ama miradhalkii ka soo baxay booqashadii boqor salmaanu ku tegay dalkaasi waxaa ugu muhiimsanaa heshiiskii hubka oo qiimo lacag inkastoo la qariyey qiimaha iyo madaragtay contracta la galay qiimihiisu yahay lakiin heshiiskii hubka oo hub s afar boqol oo ah hub xitaa xaliifka iiraan oo ruushka xaliifkiisa ah aanu helin ayaa lagu guulaystay contract in lagu kala saxeexo waxaa sidoo kale meesha arrinta muhiimkii waxay tahay xidhiirka labada dal oo shan iyo siddeetan sano in ka badan kala xidhnaa ayaa isla muuqda mid madaragtay maanta isbedelmay oo xidhiirkii labada dhinac uu isku furmay markaa xidhiir cusub oo weji cusub leh ayaa furmay xildheerayaasha bariga dhexe ayaa siyaabo kala duwan u arkaa isku soo dhowaanshaha iyo heshiisyada ay kala saxiixdeen xukuumadaha riyaad iyo moscow xilli labada dowladood muddo dheer xiriirkooda uusan wanaagsanayn axmed xirsi maalin oo falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ku riixay in dowladda sacuudi arabiya xilligan heshiisyo ay la saxiixato dowladda ruushka
run ahaantii xiriirka sacuudiga iyo ruushka ka dhexeeya muddooyinkii dambe ma wanaagsaneen gaar ahaan mowqifkooda ku aadan dhibaatada dalka suuriya ka socota iyo isu dhowaanshaha siyaasadeed ee ka dhexeeya ruushka iyo iiraan iyo sacuudiga oo darafka kale ahaa marka hadda xilligan waxaa la saadaalinayaa inuu culayska ugu badan uu yahay sacuudiga oo dareemay meeshii uu rabay inuuna maraykanku istaagin marka loo fiirsho khilaafka kala dhexeeya qatar iyo iyo iyo maxaa tiraahdo dhibaatadii ka dhex dhacday wadamada khaliijka sidoo kale maraykanku wuxuu isku dayey inuu cadaadis badan ku saaro dhinaca hubka oo uu ka iibiyo marka loo fiiriyo arrimo badan oo mowqifka sacuudiga iyo maraykanku aynan iska waafaqsanayn oo ay ka mid tahay in wadahadal toosa laga galo arrinta khaliijka ka dhacday iyo sidoo kale hay-ado xuquuqda aadanaha u dooda oo badan oo ka qaylinaya dagaalka yeman ka socda oo maraykanku uu si uun uga gows qabsaday oona si toosa u taageerin sidoo kale waxaa laga hadlayaa waxyaabaha isu keenaya ruushka iyo sacuudiga si gooniya iskugu soo riixaya inay ka mid tahay labada wadanba inay yihiin laba wadan oo aada muhiim uga ugu yahay batroolka xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa rumaysan isku soo dhowaanshaha iyo xiriirka cusub oo ay yeelanayaan xukuumadaha moscow iyo riyaada inay saameyn ku yeelanayso mandiqada bariga dhexe iyo guud ahaan xiisadaha ka taagan caalamka shaah caydiid abuukar ayaa mar kale inoo sharaxaya saameynta ay yeelan karaan heshiisyada iyo xiriirka wanaagsan ee u bilowday dowladaha ruushka iyo sacuudi arabiya runtii laba weji bay arrintaasi leedahay weji waa weji dhinac wanaagsan buu xambaarsan yahay oo sadiin faraha badnaa ee bariga dhexe ka kacsanaa sacuudna dhinac uu ahaa dhufayska kaga soo jiray dhufayska kalena iiraan oo xaliifa ruushka ay dhinac kaga soo jirtay xorkakuftii faraha badneyd waxaad moodaa in haddii uu heshiiskaasi sii soco inay wax ka yaraan doonaan laakiin arrin labaad weji labaad oo khatar ah oo caqabad weyn oo culus oo soo socota waxay tahay xaliifkii sacuudiga oo ah maraykanka maraykanka runtii arrintaasi may raaligelin oo iminka waxaa la ballansanaa in khaliijka sacuudiga iyo dowladahaasi madaragtay dholatus military inay wada sameyn iyo dowladda maraykan dowladdii maraykan way laashay arrinta taasoo ah ka turjumaysa dareenka ay ka qaadatay wafdigii culusaa uu boqor salmaan ku tegay oon raaligelin xaliifka istraatiijiga number one u ah sacuudiga marka runtii xagga calaaqaadka maraykanka iyo dowladda boqortooyada sacuudi haddii ay arrintaasi kusii diiradaan waxaad moodaa inay keeni doonto dareen cusub weji cusub boqor salmaan bin cabdulcasiis boqorka dalkaasi sacuudi arabiya ayaa noqday boqorkii ugu horeeyey ee dalkaasi oo booqda dalka ruushka tan iyo markii la aasaasay boqortooyada sacuudi arabiya xilli labada dowladood xiriirkooda uu xumaa muddo aad u dheer xuseen saxnuuni v o a qaahira